kulanti wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idila socodsiinaya toddobaadkan anigoo ah cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho guud ahaanba barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonnaa xaaladda nolosha dhaqaalaha iyo amniga bishan barakaysan ee ramadaan ee magaalada muqdisho waxaynu ka eegi doonnaa dhinacyadaasi barnaamijka innagoo si gaara isku dul taagi doonna sawir gaarana ka bixin doonna nolosha caasimadda muqdisho soo dhowaada meel kastoo aad joogtaan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
halkan waa masaajidka cali jimcaale ee magaalada muqdisho dad kumanaanah ayaa ku oogaya salaada taraawiixda habeen walbana yimaada waxa ay ka faa'iidaysanayaan qiimaha bishan ay u leedahay muslimiinta ramadaanku waa bil cibaado waa bil dadka muslimka ah ay isku naxariistaan waana bil aad loo akhriyo qur-aanka kariimka ah goobtan oo ah masjidka cali jimcaale iyo masaajidda kale ee caasimadda soomaaliya aad ayaa loo buuxiyaa qof walba waxa uu u arkayaa fursad cibaado oo hor taalla balse uusan ogayn in mar kale noloshiisa ay soo mari doonto salaada marka laga soo baxo inta badan dhallinyaradu waxa ay yimaadaan maqaaxiyaha lagu caweeyo iyaga oo aan qabin wax baqdin ah oo la xidhiira dhinaca amniga ayay ilaa iyo oogga waaberi isaga sheekaystaan saacaddu waa koob iyo tobankii habeennimo waxaan taaganahay meel dacalka ka ah waddada maka almukarama gaar ahaan dhinaca degmada hodan magaalada aad ayay u camiran tahay ma moodid inaad xilli dambe joogtid indhahaygu waxay qabanayaan dad aad u badan oo maqaaxiyaha fadhiya gaari gacamo ay saaran tahay qudrad sida cambaha muuska liinta iyo cinabka ayaa ii muuqanaya waddada waxaa si tiro badan u maraya gaadiid kala duwan waxaan ugu badan ee arkayana waa mootada bajaajta waan yaro dhaqaaqayaa si aan ula sheekaysto dhowr dhallinyaro ah oo meel dhinaca waddada ka ah kuraas ay u taallo kuna shaaxayeen ramadaan wanaagsan magacaada iigu bilow barrow aad baa umahsantahay magacaygu waa maxamed cali siyaad
maxamed cali siyaad muqdishaad joogtaa waxaan fadhinnaa goob shaaxa lagu caba xilligan oo ay wakhtigu uu yahay tobankii koob iyo tobankii iyo koob iyo toban daqiiqo oo habeennimo weliba bal waxaad iiga warantaa maanta ramadaankaadii siday ahaa iyo caawa intaba alxamdulilah aad baad u mahadsan tahay barrow ramadaanku maanta jawiga aad buu u wanaagsanaa wuuna iska qaboobaa halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada gaar ahaanna waddada makal mukarama goordhown waxaan ka soo baxnay taraawiixdii alxamdulilah jawigu waa degan yahay ramadaankanna waxaad mooddaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolle waddooyinka waa xirnaan jireen cabsi baa jiri jirtay balse ramadaankan ramadaankii hore wuxuu kaga duwan yahay jawiga magaalada waa caadi isu socodka waa caadi goobihii ganacsiga dhallinyaraduna sidooduubay u baashaalayaan marka xagga cimilada bal ka sheekee cimiladu wallaahi aad buu u qabowdahay ramadaankii hore kulayl baa jirayo aad baa loo caban jiray lakiinse ramadaankan waxaa moodaaba dee mararka qaar waxaa is leedahay ramadaan amaysa ahaynba siduu jawigu u qabow yahay jawigu u degan yahay marka asxaabta u jeedda hadda nala fadhisa markaan taraawiixda ka soo baxna halkaan iska soo furiisannaa halkaanaan ku caweynaa ilaa toddoba saac ilaa siddeed saacan gaarnaa alxamdulilah arrimaha siyaasadda waxyaaba badan baan iska waraysannaa marka xilli dambena waa gaarnaa in la dhafro inta badan dadku maysa aqoon laakiin hadda waxay muqdisho muujinaysaa xilligan in ay fiitaaba siday dadka magaalada u socdaan iyo sida loo ganacsanayo kale maxaa isbedelay dhaqankan isbedeliya si kordha
dhaqankan isbedelay waxaa keenay kolley amnigaa keenay midda koowaad tan labaadna waxa ay tahay dadku inay marba marka ka dambayso ay sii ilbaxayaan waxaa kaloo keenay dhaqankan in ay soo baxeen ama la helay goobo ganacsi oo afar iyo labaatan saac furan oo habeenkii lagu caweeyo oo dee siddeed saac sagaal saac haddii aad soo baxdid magaaladu dee inay habeen tahay inay maalin tahay saa ku gala garatid way adkaanaysaa marka muqdisho isbedel weyn baa ka muuqda maasha allah
bal xagga maciishadda intaad ka war hayso maxaa isbedelo ku dheer
maciishaduni wallaahi kolay xaalku maciishadu ma sahlana waxyaa badan baa isbedelay xataa dee goobihii ganacsiga laftigooda isbedel baa ku yimid oo xagga maciishadda marka waxaa moodaa sidii hore xoogaa inay sarakac uu jira baad moodaa marka markay dhinaca maciishadda aan eegno weliba annagu dhallinyaraan nahay inta badan waxaan ka dara- ka dareennaa dee cabitaanka iyo kafayga iyo shaaha ayaan ka dareennaayo iyaguna isbedel baa jira
aad baa waastaa soo dhow magacaada saddexan igu bilow magacaygu waa ciise cabdi ciise ee, waa koob iyo tobankii habeennimo waxaad fadhisaa meel ka mid a waddada makaal mukarrama bal waxaad iiga sheekaysaa caawa ee, afurkii kadib sidee noloshaada u ahayd alxamdulilaah jawi waa degan yahay si wanaagsan ayaan ku afurnay halkan waxaan ku fadhinaa tiim badan oo saaxiibadeeda ah qaarna aan taraawiixda iskala soo baxnay qaarna ay soo lugeeyeen si ay u qaataan een, jawi wanaagsan halkan shaahan hadda ku cabnay alxamdulilaah ilaahay ku mahadsan ee, soonka annagoo caafimaad qabna na soo gaarsiiyey welina waa noo dhiman yahay waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan insha allah aan ku ciidino waa tahay ee, markii aad barabba dhigto ramadaan ramadaanadii hore lasoo dhaafay ee ramadaankan wax ay ku kala beddelan yihiin hal iyo laba aad noo sheegi karta ma jiraan Een, markii la yidhaahdo een, xagga kuleylka markii la yidhaahdo ee, waxaad waxaad moodaa in een, hadda uu qabow yahay ee, ramadaankan Een, laakiin ramadaanadii hore ee aan soo marnay waxay ahayn xilli kuleyla inkasta oo goor dambe uu roob uu yimiday Een, jawiga sida kale waa alxamdulilaah oo hadda waxaan dareemaynaa nabad waxaan dareemaynaa inaan een, dhammaanteen aan wada caweyno oon halka aan soo fadhiisanno ayadoo aysan jirin een, wax cabsi ah laakiin ramadaanadii hore waxaa jiray een, een, maxay ahatay een, ammaanka magaaladu oo waxay ka jirjireen laakiin hadda jawi waa degan yahay alxamdulilah waa koob iyo tobankii habeennimo xilliyadaan oo kale inta badan dadku guryahooda kala aadi jireen waa seexan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in eh, siddeeddii habeennimo ama toddobadii habeennimo la joogo kale maxaa isbeddelay maxaa sidaan dhan loogu soo jeedaa silada axmar Ee, sanad waliba markii la gaaro hadda waxaan ku jirnaa labada kun labaatan iyo shanta Een, waa ka bedelan yahay ee, sanadihii hore sanadihii hore waxaa jiray een, dhanka ammaanka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray laakiin hadda jawigu waa caadi waana sababta keentay in aniga iyo saaxiibadeen aan halkan aan wada fadhiisanno halkan aan ku shaaxno wakhti badan aan ku qaadanno sidaad aragtaana een, halkan waddada dhinaceeda ama meel kasta oo biibita ah ama sharaab lagu iibiyo saax- dadka dhan way wada fadhiyaan sababtana waxaa keenaya waxay tahay inaysan jirin hadda wax cabsi ah ee, taas ayaana suurto gelisay in dadku ay xilligan ay soo jeedaan waxayna dadku ay sugayaan ilaa laga gaaro saxuurta iyo wixii ka dambeeya adiga imisaad seexataa habeenkii oo kale aniga marbasi ayaan seexdaa Een, inta badan waxaan seexdaa ee, markii aan saxuurto ee, tobanka ama afarta habeenimo saa u taqaanid ba xillidaas ayaan jiiftaa madaa wanaagsan wanaagsan cabdicasiis Eh, magacaadoo saddexanna igu bilow
magacaygu cabdishukuur maxamed xasan Eh, cabdishakuur waa s- eh, koob iyo tobankii daqiiqado xilligaan aan muqdisho joogno bal waxaad iga warrantaa ramadaankaada maanta sida u ahaa
Ee, cabdicasiis mar kale ramadaan wanaagsan saad la socoto waa xilli saqbarkii lagu sii dhowaanayo Ee, ramadaanka si wanaagsan ayuu maanta iyo maalmihii aan soo dhaafayba si gaar ani igu ahay isu guudba marka si wanaagsan ayaan u ramaysan ramadaanka u nooyahay
bal iiga warran ee, ma ramadaankan aad muqdishoad ku soontay markaad barbar dhigta ramadaanadii kale maxaa isbedelay Ee, ramadaankan ramadaanka hore wuxuu kaga duwan yahay ama kuwii aan soo dhaafniba markaan u eegna dhinacyada ee, amniga nabadda muqdisho hadda ramadaanka wuxuu maraya caawa sidaad la socotid ee, saddex iyo toban saddex iyo tobankii habeen ee maalmoodaan soo soonnay si nabad ah ayay dadka reer muqdisho ku soomeen laamaha amniga ee soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga ee v o e da u sheegay in wakhti badan oo dheeri ah ay ku bixiyaan sugidda nabadgelyada muqdisho taasina ay abuurtay kalsooni dheeraad ah oo ay heleen shacabka iyagoo laamaha amnigu ay hoosta ka xariiqeen in la isku hallayn karaa xilligan nolosha caasimadda dadku waxay hadda si ballaaran ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya sida uu ku doodayo cabdifataax aadan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya
ammaanka caasimadda guud ahaan ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay xuduud u tahay Eh, waxaana ku nool eh, dad dadka ugu tiro badan ee magaalo ku noolaada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Eh, laamaha amniguna ammaanka iyo sugidda kaalin mug leh ay ka qaateen in laamaha amnigu eh, ay ku guuleysteen waxaa ku cadaynaysa dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho eh, waagii hore hadday habeen iyo maalin kale lahaan jirtay hadda habeen iyo maalin ma kala laha oo waxaa arkaysaa toban saac habeenna midadyow suuqa ka adeeganaya subermarketyada jooga diibitooyinka fadhiya taa waxay kaalinta caddayn kaalinteedii caddaynaysaa ama marag muujin buuxda u tahay in ammaanka caasimadda uu boqolkiiba eh, siddeetan soo hagaagay waxaa harayna ay labaatan yar oo ay tahay degmooyinka fogfog ee xuduudaha la leh gobolada kale oo hadda ay ciidamada amniga oo isku duuban hadday aan lahayd ciidanka booliiska soomaaliya hadday aan lahayd nabadsugidda iyo hadday aan lahayd booliis militaar oo gacan siinaya Eh, labadaas hay-adood oo ku shaqo leh gudaha amniga amniga gudaha ku shaqada leba Eh, waxaana oran karaa ammaanka muqdisho waa laysku haleyn karaa Eh, magaalooyin waaweynaa jira oo dhacdooyin kuwayna ka badan ay ka dhacaan balse shacabka oo fikir ahaan isbedelay iyo laamaha amnigoo la yimid istaraatiijiyad ammaanka lagu sugo aada u xeelad sareysa iyo dadka magaalada muqdisho ku nool oo dareemay noloshu inay furo u tahay ammaanka oo gacan siiyey ciidanka waxaan oran karaa eh, sanadkan iyo sanadka hore inaysan bulshada magaalada muqdisho isku mid ahayn sanadkan eh, ciidanka iyo bulshada waaba isku duuban yihiin deegaan kasta oo aad tagto ciidanka iyo bulshada ayaa wada shaqeynaya gacan ay siinayaan jidadka ay furayaan marka horumarkaas ayaa jiro oo ay eh, shacabka soomaaliyeed nabadoodiina ku timid ciidankuna ilaahay ku la garab garay in ammaanka magaalada muqdisho noqdo ammaan laisku haleyn kara cabdifataax waxa uu mar kale isbarbardhig ku samaynayaa kala duwanaanshiyaha xaaladda amni ee ramadaankii hore iyo bishan soonqaad ee hadda lagu jiro ku kala duwan yihiin eh, magaalada hal sana waxay samaysay horumar aan oran karo eh, waa horumar la taaban karo muuqda haddii aale dhanka dhismaha haddii aale dhanka eh, eh, caafimaadka haddii aale dhanka waxbarashada haddii aale dhanka amniga in wuxoo dhan nolosha waxyaabaha nolosha aasaasiga oo dhan waa isku xiran yihiin caafimaadka amniga iyo waxbarashadaba waxaan oran karaa magaalada muqdisho sanadkan waxaa galay dhismihii ugu badnaa sidoo kale magaalada muqdisho eh, waxay yeelatay degmooyin cusub oo sanadkii hore aana jirin oo sanadkan kusoo biiray oo ilaa saddex degmo ah kuwaasoo ogol xuduud noo ahaa oo eh, degmooyinka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isku xira aan aan u isticmaali jirin laakiin hadda ayagii ka mid noqday eh, gobolka banaadir oo ayaguna geynta iyo saldhig u sameyntooda iyo daadijinta amnigooda ay kaalin mugla ka qaadatay in kooxaha argagixisada ay kasii fogaadaan maadaama ciidamadii saldhig loo sameeyey eh, degmada garis baalley eh, tan kale daarusalaam saldhig loo sameeyey eh, sidoo kale gubadley saldhig loo sameeyey dhinaca kale waxaa jira xaalad taban oo nolosha ah sida isbeddel dhaqaale oo sannadkan ay ku soomayaan bulshada caasimadda canshuuraha oo kordhay sicirbararka xagga raashiinka ah oo aad u badan iyo qulqulka lacagta oo aad u hooseeya sida uu sharaxayo dhaktar cabdisalaam warsame oo ah dhaqaalayahan bare sare ka ah jaamacadda ummadda soomaalidu waxay ku jirtaa sanadyada ugu daran ee lagu soomo sanad ka mid a oo sababsaday een, canshuur lasoo rogay lix sano lix bilood ka hor lasoo rogay taa oo bulshada iyo ganacsigaba saamaysay sidaa ka warhaysana suuqyada in badan la xiray Een, iyo weliba eh, kaashyariya qulqulka lacagta wax kala iibsiga oo oo aada u yaraaday oo dadka wax iibsan karaa u yaraadeen oo ganacsiga iyo waxyaa iyo iyo iyo dadkuba ay maaragtay aada ugu doonaayeen oo ay sii raacday muxuu ahaay dhaqaalihii hay-adaha gaar ahaan u s aidku ay bixi jirtay oo ayadana la hakiyey iyo muxuu ahaay canshuurta faadka oo horu jiri jirin oo magaalada muqdisho gaar ahaan laga dhaqangeliyey taas oo ayadana cillado badan iyo maaragtay culasho badan soo kordhisay oo kuwa toos iyo kuwan toosaynba soo kordhisay iyo muxuu ahaa abaaraha oo roobkiioo baaqday oo dalagyadii iyo deegaankii saameeyey waxaaba isbiirsaday waxaa la dhihi karaa shacabku ramadaankan wuxuu kusoo galay ayagoo ilaahay leh laakiin aan loo maqnayn shacabka ku nool muqdisho waxa uu ramadaankan u yahay mid si gaar ah ay ugu soomayaan duruufo dhaqaale oo adag laakiin waxaa hubanti ah in amniga uu wax badan ka beddelan yahay sannado tegay oo gudbay waana xasuus gaar ah oo qof walba meel gaara ay ugu suntan tahay dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaana idila socodsiinayey anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga muqdisho waxaan ku eegaya barnaamijka soonqaadka iyo weliba nolosha amniga iyo dhaqaalaha ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo